kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaad kasta xilligan oo kale aanu idinka soo tabinno istuudiyaha v o eda ee magaalada london toddobaadkan waxaanu ka hadlaynaa sida ay u nool yihiin dhallinyarada soomaalida ee ku jira xabsiyada magaalada london waxaana barnaamijka marti ku ah aweys sheekh maxamed oo ka howlgala xabsiyada inta badan ugu waaweyn ee dadka muslimiintu ay ku jiraan soomaaliduna ay ka mid yihiin kusoo dhowo barnaamijka aweys waa ku dhowahay salaamu calaykum ridwan aadaa umahadsan tahay waayahay marka hore waxaan jecelahay bal inaad sharaxaad yar ka bixiso shaqadaada waxyaabaha ugu muhiimsan marka laga hadlayo xabsiyada aad ka howlgasho shaqadeena waxaa ugu muhiimsan aniga waxaana la yidhaahdaa afkan ingiriiska chaplain marka aniga waxaan naqanaa muslim chaplain maxaa yeele qofka markii la xiro wuxuu halis u yahay waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo vulnerable ama inuu isdhaawaco ama isdilo inuu nolosha naco inay mujtamaca si xun u arkaan in la eedo marka anaga dhinacaasaan ka joognaa oo dhinaca caqiidada inaan kasoo dhisno dhinacna inaan u naqno advocacy oo macnaha haddii xabiska dhexdiisa lagu hayo waxyaabaha oo maxay dhaha racismka ama midabkiisa ama diintiisa wax loogu dhibaayo inaan fiirino cuntada ay cunayan inay xalaashahay inay salaada yimaadaan intaasna advocacy aan unahay dhinaca kalene haddii ay qabaan fikrada oo ah xagjirnimone inaan kala dagaalano waa garta markaa si oo maskaxiyana ayaad u daweysaan oo aad ula doodaan ha ha badanaa micnaha waxaan ku beesgaraynaa caqiidada maadaama aan dad muslim aan nahay waxaan siinaa koorsooyin layidhahda tarbiya oo badanaa lagu beesgaraya the teaching of prophet moxamed sal allahu aleyh wasalam waayahay waxyaabaha kale ee aad ka caawisaan inta aanan ku weydiinin xaaladahooda maxaa ka mid a ka sokow arrimaha diinta iyo tarbiyada islaamka maxaa kaloo aad ka caawisaan waxaa kaloo kamid for example qofka isagoo xiran haddii loo soo sheegay tacsiyo oo lacala ama waalidkiisa ay geeriyadaan ama xaaskiisa geeriyooto waxaan buuxinaa form waxaan u qaadnaa fasax inuu ka qayb galo maxay dhahaan dugta ama inuu tago janaasada fasaxaan u qaadnaa tan kalena waxaan ka caawinaa for example qofkii isagoo muddo dheer ku xukuman haddana digeeri loo soo sheegay dhibaato ay tahay marka inaan la joogno maalintaas oo dhan dhinaca oo ciidaha waan la joognaa dhinaca cuntada ay cunayn oo xalaasha aadaan u fiirinaa familka dibaddana waa ku xirnaa xabsiyada marka la eego dadka muslimiintu ay ku badan yihiin dad badan oo soomaalina way jiraan oo xabsiyada ku jira gaar ahaan dhalinyaro soomaali ah xabsiyada aad ka howlgasho imisay dhan yihiin maxaase ku qiyaasi lahayd dhalinyarada soomaalida ay ku jiraan dhalinyarada soomaalida horta haddii loo fiiriyo xabska badanaa waxaan u fiirinaa nationalism xab oo maxay dhahaan jansiyo haddii for example xabiska aan joog tusaale ahaan haddii aan jansiyada aan qoro waxaa laga yaabaa qaar badan oo soomaaliya inayna iisoo bixayn maxaa yeele ayagoo wato passport ama hollandes ama ama swedish ama ama ama british laakiin waxaan ku raadiyaa aniga magaca iyo faceka iyo salaada jimcaha markay yimaadaan ama ciyaalka iyagaa isweydiiyo marka tirada horta runtii waa adag tahay mar walbo oo maxaa yeele qaaraa la deeyaa qaaraa la soxiraa laakiin waxaan ku xaqiijin karaa ridwano mar walba haddii la fiiriyo ajanabiga soomaalida ugu sarraysa mar walbo meeqaad ku qiyaasi lahayd percentage ahaanaan kugu sheegaa percentage ahaan lacala xabiska hadda aan ka shaqeeyo muslimiinta waxay waxay yihiin for example one third macnaha saddex meel hal meel waa muslim inta kale waa ama christian ama siikh ama hindu ama dadaan diin lahayn marka one thirdigan oo muslimiinta eh boqolkiiba konton ilaa lixdan soomaaliya noqonayan marka waa tiro aad u fara badan aad iyo aad waayahay waxyaabaha dadka soomaalida ay xabsiyada ku galaan haddii aad la socoto maxaa ka mid ah xabsiyada wax oo soomaalida ay gooni u galaan ma jiro laakiin waxaan kuu sheegaa dhalinyarada guud ahaan san walba ribooraan soo saarnaa waxaa u badan dragiska macnaha dragis ama isagoo gadaayo ama isagoo cabaayo dragiska number one waxaa kusoo xooga waxa loo yaqaano robery ama inay dad dhacaan kadib waxyaaba badan waa jiraa laakiin ma badno for example kufsi qaf qaf dilay waxyaabahaas waa badan yihiin ilaa xabiska waxaa lagu geli karaa adoo baabuur waday maxaa lays la-aan waxyaaba badanaa lagu imaan karaa furoodaa lagu imaan karaa wax isdabamaris laakiin soomaalida keligood maa laakiin dhalinyarada waxay u badan yihiin dragis waxaa ku xiga robery dhalinyarada marka xabsiyada ku jira ma rag oo keliya mise gabdhana way ku jiraan xabsiyada gabdho waa jiraan for example hadda waxaa jira london xabis la yidhaahdo holloway oo ku yaala kings maxay dhahaan kings cross agtiisa iyo mid kaloo layidhahdo bruceville oo dhinaca ashfield ku yaala outside london eh mar aan u tegay markii ugu dambaysay tiro oo gabdho soomaaliya ilaa toddobaa xirnaay laakiin waxaa laga yaabaa xabiska laba qayb lacala datamisis aan sharaxo laba u qaybsamaa qaarna waa xukun sugayaal oo waxaa la yidhahdaa remand qaarna sentence waayo waa la xukumay kuwa remandiga marka waxaa laga yaabaa in la wareejiyo ama xabiska loo loo loo bedelo marka waxaa laga yaaba adoo maanta toddoba soomaali ku aragtay beri inay noqdaan saddex ama laba oo kuwi kale meel kale loo bedelay laakiin way jiraan gabdhaha laakiin aaday u yar yihiin waayahay haddii markaan usoo noqonno nolosha ay ku nool yihiin maxaabiistaas guud ahaan waa nolol sidee ah ma helaan cunnadii loo baahnaa ma helaan mararka qaarkood fasax ay bannaanka ugu baxaan ma helaan inay dadkooda la kulmaan oo dadkooda ma soo booqdaan gaar ahaanna soomaalida laftirkeeda haddaad ka eegto dhinacaas
horta sideedaba xabiska micnaha oo yurub ku yaala standarkiisa micnaha aada u sareeyaa oo xabsida badan haddaa ufiirayso wadamada yurub waa isku wada mid oo maxaa yaele qofka markii la xiro dowladdaa kafaal qaadayso maxay dhahaan raashinkiisa waa inuu helaa saddexda quraac iyo qada iyo casho waxaa jiro qolooyin badan oo human rights oo xabiska isha ku hayaan oo maxaa yaele qofka wuu dacwo karaa haddii maanta cunto la siina tusaale ahaan ku siinaa ramadaanka oo kale annaga waxaan siinaa marka waxay leeyihiin saddex miilay xaq u leeyihiin oo maxanaa quraac iyo qada casho intiaan ugu bedelaynaa habeenkii oo hal maraa la wada siinaa marka waxaan yidhi cuntada way ka qaboobaysaa maxaa samaynaysiin waxay dhaheen waxaan ugu ridaynaa flask ama tarmuus oo kuleel ku haya ilaa lix saacadood oo aanan ka qaboobayn marka waxaa la siinaa qofkii five o'clock oo kalaa la siinaa cuntadii way ukulaanaysaa ilaa uu ku scuuran karaa xoogaa ay ka sira fruitna waa loogu daraa dadka communitida dibadda oo muslimiintana timir iyo waxyaabahaas inoo soo diraan marka iyagana kuwaas waa waa siinaa oo waxaa ka mid ah ururka mother and child oo habeendahaas maxay dhahaan event sameyna aan ka qayb galay iyagana waxaa jirto maalin oo ay bixiyeen hilibka dhan oo ay ciyaalka ay cunayeen maalintaas oo ciid eh marna timir iyo waa noo soo diraan marka organization waa keenanaa tan kale qofka markii la xiro wuxuu xaq u leeyahay daktar iyo dentist diintiisa lacala waddanka ingiriiska wadamada badan oo aan soo arkay aada ugu horeeya oo maxaa yaele qofka haddii la xiro wuxuu qasab ku tahay dowladda inuu hilib xalaalna u keeno meeluu ku dirtana u keeno oo wadamada qaarkood oo yurubta ayna heli karin waayahay ilmaha soomaalida ee xabsiyada ku jira waxaa laga yaabaa qaar fara badan inaysan helin dadkoodii waalidkoodii oo sidii loogu talagalay usoo booqda haddii si kale aan u dhahno aan idhaahdee in aabbayaashu aanay aada usoo booqan oo hooyooyinku ay ku badan yihiin xabsiyada inay booqdaan arrimaha noocaas oo kale ama la kulantaa aada iyo aad aada iyo aad maxaa yeele dhalinyarta markii la xiro inta aniga ka shaqaynayo aan khibrad u leeyahay waxyaabahan dhan ee dowladda siinaysa oo aan ku sheegay hadda ama cunta ha ahaato ama sportis ama daktar waxaa usii waxaa ugu weyn oo ciyaalkay aada u jeceliyeen in lasoo booqdo oo maxaa yeele familkii maxaa yeele wuxuu dareemaa isolation qofka wuxuu dareemayaa kelinimo oo meel jooga in la nacay inaan la rabin marka waxyaabaha ugu weyn oo aan ku dhiirigeliya waalidiinta waxay tahay inay ciyaalkooda soo booqdaan xataa dad badan oo voluntary waxaan dhahaa u taga dadka hataa liwaji ilahi kusoo salaama marka horta runtii hooyooyinka aan halkan ka salaamaa xabiska aan ka shaqeeyo ridwaan oo boqolkiiba sagaashan waxaa vist u yimaada ciyaalka hooyooyinkooda marka aabooyinka aniga hadda dembi mas ama shaqa ha ku maqnaadaano ama yayna imaanin laakiin numberka aada u yar yahay cunugana markii la xiro haddaanan loo imaanin because research waxaan samaynay ciyaalka leh family connection way ka micnaha degan yihiin markii la deeyeyna way ku yar tahay soo naqashada waxaa loo yaqaano refunding marka intaasaan ku sheegi lahay waayahay marka xabsiyada dhalinyarada qaarkood ay dhammaystaan oo ay ka baxaan dood waxaa jirta idinka iyo dad badan oo soomaali ay ay ku doodayaan oo ay leeyihiin ma helaan dhaqan celintii ay u baahnaayeen taasna waxay sababtaa inay mar kale dib ugu soo noqdaan xabsiga ama waxaa laga yaabaa in bulshadii aanay ku dhex noqon karin oo dadku ay farafiiqaan iyagoo u arkaan nin dembiila oo xabsi soo galay inuu yahay dhibaatooyinka noocaasa sida wax looga qaban karo maxay kula tahay adiga wallahi ridwaan su-aashaan su-aal aad iyo aad u fiican waayo oo aan muddo dheer ka fikirayay maxaa yeele dhalinyarada markii la deeyo haddaynan support keenin ama kaalmo ka helin for example communityga ama qof gacan qabto waxaa laga yaabaa inay ku noqdaan meelihii shalay oo u sababa inay xabas ka yimaadaan marka aniga xabaskeena wuxuu leeyahay resettlement waa leenahay iyo rehabilitation laakiin waa ogtahay maadaama dowladda oo ingiriiska ayaamaan ay budget cut ay samaysay yani meelo badan oo dhalinyarada lagu saacid jira ee yaraysay waxaan yidhi aan ku kalsoonaana communitygeena marka anigu waxaan sameeyaa masaajidadaan tagaa communityan u sheegaa waxaan leeyahay cunuga lasoo deey rabaa jiro marka waxaan waan kugu mataanaynaa cunuga ama u noqo aabbo u noqo ama walaal u noqo si oonan meesha ugu noqonayn taasna waxaan ku beesgaraynay ridwaan oo qofka markii lasoo xiro waxaan aragnay waxaad ula jeedaa qof tusaale wanaagsan u noqdaa exactly ciyaalka waxaan ku arkay markii lasoo xiro waxay samaynaayeen reconnection to their faith diintoodii aad u yimaadaan maxaa yeele cunuga markaan weydiiyo wuxuu dhaha banaanka markaan joogo weligay masaajid ma tegin laakiin hadda xabaska markaan joogo qofka wuxuu diintiisu jeclaanaa waxaa arkaa dhalinyaro badan oo isniintii soomo khamiistii soomo qaar waxaa arkaa salaatuleyl dugto qaar waxaa arkaa jimcada yimaado laakiin problemka wuxuu yahay markii la deeyo ma helayaan oo waxaan oo oo isku xigxigo oo waxaa laga yaabaa ciyaalkii hore oo daroogada inay ku noqdaan marka soomaalida maalin walba waxaan dhahaa war imaada train ku siiya hal maalin oo waxaan siinaa oo ah xiriirka oo professionalismka wax boundaries eh macnaha qofka ilan saaxiib ma kulaha laakiin waxa uu noqonaysaa mentor soomaalida badana ma yimaadaan runtii taasna aad iyo aad aan ugu xumaa waayahay dabcan wasaaradda cadaaladda dalkan aad la shaqaysaa xabsiyadaad booqataa dhalinyaradaad la sheekaysataa maalin dhaweed waxaa soo baxayay warbixino sheegaya in xabsiyadu ay isku bedelayaan goob dadka xag jirku ay afkaarahooda ku faafiyaan oo maxaabiis dembiye yaryar markii hore loo soo xiray ayaa laga yaabaa in dad xag jira ay xabsiga dhexdiisa wax ugu sheegaan oo ay maskaxdooda wax ku shubaan marka arrimaha noocaas oo kale adiga weli ma la kulantay ma isleedahay xag jirnimaa ka jiri karta xabsiyada qaarkood waa jira macnaha riboorada saa u aragta waa sax annagan hadda oo aan jablanka ahay anaga nafsigeena traina nala siiyaa every year every six months because challenge waxyaabaha nafsigeyga waa igu cusub yahay marka traina nala siiyaa oo ah waxaa la yidhahdaa how to combat maxaydhahaan extremism sida waxaan xajirimada maadaama radical laga dhiga waxaan ka dhiganaa deradicalization anagoo isticmaalayno counter narrative waxaa la yidhahdaa aayadda sida loogu fasirmaya si kale inaan ugu fasirno oo sida saxe tan kale mid kale rabaa inaan kugu daro xabiska marmar waxaa jiro dad badan oo kusoo islaamo marmar xabiska nafsigiisa waxaa jiro waxa la yidhaha protectionism maxaa yeele gaanga gaanga xabiska jiro haddaadan ciyaalkan oo oo gaangii haddaadan dhihin aniga muslimna ahay idinka idinka mid ahay akhi akhi haddaadan isdhihin waxaa laga yaaba kuwa kale inay ku dilaan marka waxaa arkaysaa qaar badan oo oo markay soo islaamaan xataa islaamkoodii hataa saas wax aqoonin oo raggaan xag jirka ay ku raacayaan ha ku protect gareeya dartiis oo kale laakiin wax badanaan ka qabanaa arrintaas ugu dambeyn maxaad kula talin lahay dadka soomaalida si dhalinyarada soomaalida xabsiyada aanay u gelin ama marka xabsiyada ay kasoo baxaan aanay dib ugu noqon arrintaas saddex arrinaa u kala dhigaa arrin waxay tahay preventive measurement in la sameeyo ka hortag waa in macnaa adiga nafsigaa intaa casuuntaa dad badan oo soomaaliya ama anthropology bartay ama sociology bartay oo dhalinyaradan wax ku kalifay inaga ani nafsigeyga ma aha fieldigaas fieldi ah aqaan ma aha laakiin xabiska markay soo galaan aqoonaan u leeyahay oo xabiska waa lagu toosi karaa iyo resettlementigana aqoonaan u leeyahay oo macnaha waxaan ka wadaa mujtamac inuu istaago oo ciyaalkan oo aan la jajib garaynin inaan la dhihin hebel saasaa tahay saasaa tahay maxay rasuulka alayhi salatu wasalaam xadiisa wuxuu ku yidhi kullukum khata'un wa khayru lkhataa'ina tawaabuun qofka uu ka dambi uu kasoo noqon karaa dembiga in mentors la noqdo oo cunug waxaan qabaa ridwano haddaan plan sameyno within three years cunug kastoo soo baxa haddii aan qofku mataaneeno oo masaajidka la geeyo oo wax si fiican loo baro inuusan maxay dhahan soo noqonayn i'm sure aad iyo aad baa umahadsan tahay aweys sheekh maxamed adaa mudan asalaamu calaykum intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku waraysanaya aweys sheekh maxamed oo la shaqeeya wasaaradda cadaaladda dalkan britain gaar ahaana ka howlgala xabsiyada ku yaala dalkan britain oo in badan oo ka mid ah dad muslimiina ay ku jiraan gaar ahaana kuwa soomaaliyeed ay ku jiraan inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelya